إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka duhurnimo warbaahinta islaamiga alfurqaan qodobadan idinkugu hayno maanta waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro hor leh ka geystay magaalada kismaayo iyo duleedkeeda ciidamada shisheeye ee burundi ayaa faarujiya saldhiggii ay kaga sugnaayeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe lixdan iyo sideed askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo iyo weeraro ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gobolada mudug bari baay iyo jubbada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray shan xero oo askarta shisheeye ka degan yihiin gobolka shabeellaha hoose waxaa la helay magacyada qaar ka mid ah saraakiishii dowladda federaalk looga dilay dagaal shalay ka dhacay degmada camaara ee wilaayada mudug xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ayaa ku dhawaaqay kutlad cusub oo ka dhanna xukuumadda fadhigeedu yahay muqdisho qoysas ku nool magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dowladda federaalka oo dhulkooda xoog uga qaadatay sidoo kalena ugu hanjabtay kufsi ka dhanna haweenkooda musharaxiin u taagan xilka madaxtinimo ee maamulka puntland ayaa samaystay isbahaysi ka dhanna siciid dani shir u dhexeeyey dowladaha masar iyo etoobiya kuna saabsan khilaafka biyaha labada dal ayaa fashil iyo natiijo la-aan kusoo gabagaboobay wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa ka hadashay dagaal shalay ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadaas xog ayaa laga helayaa dagaal ka dhacay magaalada hargeysa ee waqooyi galbeed soomaaliya ciidamada etoobiya ayaa mar kale soomaali galbeed ku jir dilay gabdho soomaaliyeed فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo dhan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro hor leh ka geystay magaalada kismaayo iyo duleedkeeda weerarka naga soo gaaraya duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa ku waramayay in ciidamada mujaahidiinta ay maanta iyo qarax la beegsadeen maleeshiyaadka loogu yaro bangaraaf oo ay leedahay dowladda maraykanka kuwaasi oo maraya agaarka hawayaanta ee duleedka magaalada kismaayo qaraxa wuxuu haleelay gaari cabdibila ah oo ay wateen maleeshiyaadkaasi waxaa gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidamada shisheeye ee burundi ayaa faarujiyey saldhiggii ay kaga sugnaayeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe maxamed ciise ayaa ka waramaya taliska ciidamada shisheeye ee admis ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ayaa sheegaya in ciidankiisu ay faarujiyeen saldhigga deegaanka qorilow ee gobolka shabeellaha dhexe war-saxaafadeed ka soo baxay admis ayaa lagu sheegay in ciidamada burundi ay faarujiyeen saldhiggan ku yaala waddada xiriirisa magaalada muqdisho iyo deegaanka raagaceelle tallaabadan ay ciidamada burundi ugu baxeen saldhigga qorilow ayaa qayb ka ah qorshaha wejiga labaad ee bixitaanka ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya waxaa la filayaa in dhammaadka bishan dalka laga saaro ilaa saddex kun oo askari bulshada ku dhaqan deegaanka qorilow ayaa muddo aad u dheer dhibaato badan ku qabay ciidanka burundi kuwaasoo ay ku eedeeyeen arxandaro iyo dhaqanxumo keedka warbaahinta islaamiga ee alfurqaan ayaa waxaa laga helayaa tacdiye badan oo diiwaanka gashan oo ay ciidamada burundi ka geysteen deegaanka ay faarujiyeen ee qorilow waxaana ka mid ah tacdiyadaas kufsi ay u geysteen xoolaha milkiile xoolihii ay kufsadeen oo u warramay warbaahinta islaamiga ee alfurqaan ayaa yidhi gabdhiyahee mugg anunku haddaan waa aruursano xoolihiyey mugga u soo dhigteen lama idaa ay isticmaaleen idaha meel cidla ah miyay marayeen mise dad ayaa la joogay dadaan la joogo waaba la ilaalayo xoolaan la ilaalin maa jira xay meel cidlaa u joogayaan anigu kula warramayaaba mid lahay hal neefay leexsadeen waxaan ka rabaa megdhow inay lexdayda iyo megdhabaan aan ka rabaa maxaad ku samaysay neefka
neefkii anigu waa iska biriya halka kalena hadda waa nool yahay oo sida lay sheegay neefkii kale oo muuse lagu isticmaalo waa nool yahalay haddii aad biraysay hilbihiisa ma la cunay maxaa lagu sameeyey xilbihiisa saan cunayna waa jiidnaa saan iska tuurneen neef la isticmaala qof hilibkiisa cunay waa garta
saasay nagu samay muga ee dad haddaa adugu aada naga roon taho dad taqaano waxaan rabnaa dadkaas dadki keena mahaan inay naga wadaan waxay ay nooga dheeleenna inay nagala dhaq bulshada ku dhaqan deegaanka qorilow ee wilaayada shabeellada dhexe ayaa farxad ka muujinaya bixitaanka ciidamada shisheeye lixdan iyo sideed askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo iyo weeraro ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fulisay gobolada mudug bari baay iyo jubbada hoose haashim cabdinaasir ayaa inoo hayaa howlgallo kala duwan oo saacadihii lasoo dhaafay ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka jubbada hoose dagaal ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ayaa khasaare badan lagu gaarsiiyey ciidamada bangaraaf ee ay tababaratay dowladda maraykanka ciidamadan oo ay kor ka taageerayeen diyaaradaha maraykanka ayaa isku dayey inay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka sameeyaan duleedka magaalada kismaayo hase ahaatee waxaa weerar kala hortegay rag ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ciidamadii uu maraykanku gelbinayay halkaas looga dilay ugu yaraan shan iyo toban askari halka sidoo kalena looga dhaawacay siddeed iyo toban kale markii ciidamadan ay ku jabeen dagaalka ciidamo badan oo ka tirsan kuwii bangaraafta ayaa duurka ku cararay waxaana xalay ciidamo ka tirsan kuwa bangaraafta ay soo raadayeen ciidamadii duurka ku firxaday gaari cabdibilo ah oo ka mid a kolonyadii bangaraafta ayaana waxaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab halkaasna waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo gaaray ciidamadii qaraxa lala beegsaday diyaarad helikobter ah ayaa soo degtay halkii qaraxa lagula beegsaday ciidamada bangaraafta waxaana ay halkaa ka daabushay ciidamadii bangaraafta ee qaraxa dhimashada iyo dhaawaca ku noqday goobihii ay dagaaladu ka dhaceen waxaa ku sugan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab halkii ciidamada bangaraafta ee duulaan ka qaadana ay dib ugu laabteen magaalada kismaayo iyagoo meydad iyo dhaawacyo wata dhanka gobolka mudugna shalay waxaa ka dhacay dagaalo dhowr jeer lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo ka dhacay aagga deegaanka camaara waxaana natiijadu noqotay in dowladda federaalka laga dilay shan iyo toban askari afar iyo toban kalena laga dhaawacay sidoo kale intii uu dagaal ku socday ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay gubeen gaari taw ah oo ay wateen ciidamada ay tababaratay dowladda turkiga ee gorgor loogu yeero haddaba waaliga walaayada islaamiga ah ee mudug asheekh xasan abuxamsa ayaa ka hadlay dagaaladii ka dhacay shalay deegaanka camaara iyo khasaaraha lagu gaarsiiyey dowladda federaalka isagoona dadka muslimiinta ugu baaqay inay ka hortagaan shisheeyaha iyo kuwa la socda
dagaaladu waxay ka dhaceen meesha la yidhaahdo aalada camaaro meel duleedkeeda oo aan aada uga fogeynay ka dhaceen dhowr marna waa lagu jebiyey nimankaa cadowga ahee murtadiinta ah iyo saliibyadooda waa lagu jebiyey dhowr mar bay ku jabeen khasaaraha ka dhashana inta annaga hadda aan xaqiijinay dhimashada waa shan iyo toban dhaawac waa afar iyo toban iyo gaari taaw ahoo mujaahidiintu ay gubeen khasaaraha ka dhashay inta annaga hadda aan ognahay waa intaas waana ka badan karaa oo intaa khasaaruhu waa ka badan karaa ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah dhammaantood si gaara dadka reer mudug waxaan leeyahay reer mudugow waxaa cibro inkugu filan nimankaa meelaha ay soo gaareen wixii ay ka galeen iyo wixii ay ummadda u geysteen baa cibro inkugu filan ninkaysan soo gaarinow ninkay soo gaareen warayso iyo dhibaatada ay u geysteen kay soo gaareenow adaaba arkay waxa ay la yimideen adaaba arkay oo xumaanta ah waxaan leenahay marka dadka xumaantooda iyo ba'sigooda iyo beentooda iyo ummadda ma garanaysaa baabiintooda diin la-aanta ku dhisan in laga hortago layska celiyo in ma garanaysaa iskaashi laga sameeyo in ma garanaysaa mujaahidiintu diyaar bay yihiine ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah dhammaan inay gacmaha isqabsadaan markaana dhanka gobolka bari magaalada boosaaso rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax la beegsaday gaari cabdibilo ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan maamulka puntland ugu yaraan waxaa qaraxaas ku dhaawacmay shan askari kuwaasoo saddex ka mid ah uu dhaawacoodu yahay mid garaab ah dhanka gobolka bayna rag ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa degmada diinsoor waxaana dagaalkaas ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidamadii la weeraray askariga dhaawacmay ayaa magaciisa lagu sheegay ibraahim cabdi dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay weerar ku qaadeen saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay ka samaysteen degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose sidoo kale qoryooley waxaa weerar lagu qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka isla shabeellada hoose waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar ku qaadeen saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalku ay kaga sugan yihiin degmada jannaale howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay ay ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose waxaa sidoo kale ka mid ahaa weerar lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku sugan deegaanka sabiida ee hoostaga degmada afgooye wuu mahadsan yahay kaasi haashim cabdinaasir oo inooga waramaya dhacdooyinkii ugu dambeeyey iyo sidoo kale dagaalo ka dhacay gobolka mudug ayuu ahaa waxaa la helay magacyada qaar ka mid ah saraakiishii dowladda federaalka looga dilay dagaal aad u qaraar oo shalay ka dhacay duleedka degmada camaara ee wilaayada islaamiga ah ee mudug saraakiishii shalay dagaalkaasi lagu khaarijiyey waxaa ku jira yuusuf xuseen jimcaali oo ku magac dheeraa yuusuf xusuley wuxuu ahaa taliyo horin ka tirsanaa ururka afaraad ee ciidanka loogu yeero gorgor dagaalkaasi ayuu ku dhintay sidoo kale saraakiishii dagaalkaasi shalay lagu dhaawacay waxaa ka mid ah abanduulaha ururka afaraad ee ciidanka gorgor xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ayaa ku dhawaaqay kutlad cusub oo ka dhanaa xukuumadda fadhigeedu yahay muqdisho haashim cabdinaasir ayaa inoo haya xildhibaanadan oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegay inay fashilantay xukuumadda uu hogaamiyo xamse cabdi barre xamse ayay ku eedeeyeen inuusan waxba ka qaban arrimaha fatahaadaha asaga iyo madax kalena ay dhaqaalihii ummadda ku tamashlaynayaan waxaan iswaafaqsanayn damiir la'aanta habeen kaste lagu xalfadaynayo iyo dadka geedaha iyo buuraha saaran bal milicso kharashka lagu bixiyey sahay safar ee shirkii dubaay ee koob labaatan iyo siddeed oo socday intii u dhexaysay labaatan iyo siddeeddii bishii kow iyo tobnaad ilaa labiiyo tobankii bishii labiyo tobnaad labada kun saddex iyo labaatanka kaasoo lacag kor u dhaafayso hal milyan oo doolar lagu soo gubay aysanna jirin wax macno leh oo lagala soo laabtay oo aan ka ahayn dalxiis iyo dukaamaysi xildhibaankan u hadlay kutalada ayaa sidoo kale xukuumadda ku eedeeyey habacsanaan shaqo habacsanaan shaqo dhammaan hay-adihii dowladda gaar ahaan wasaaradihii waxay isu beddeleen dukaamo niman leeyihiin waxa ay rabaanna ku sameeyaan dan guud aan lala loo aabayeelin wixii isla xisaabtanna aysan jirin waxaa xusid mudan saxaafadda horteeda ay ka caddaatay in wasaaradihii isu beddeleen dukaamo niman leeyihiin oo reeraysan taasoo hoos u dhigtay kalsoonnidii shacabka iyo tii dunidana taageertaba isla markaana meesha ka bixisay shaqadii qaranka markaad dhan walba fiiriso ma jirto wax shaqo micno leh oo socoto oo aan ka ahayn ka qaybgalka hay-adaha cilmi baarista ee heritage iyo u dabaaldegidda maalin caalami intaas waxaa uu heliya oo xukuumadda lagu eedeeyey inay gashay heshiisyo halis ku ah madax bannaanida waddanka waxaa jirta in xukuumadda ay gashay heshiisyo qarsoodi ah oo ay la gashay dowlado shisheeye kuwaas oo la diiday in baarlamaanka la hor keeno heshiisyada waxay isugu jiraan kuwa la ogaaday iyo kuwa aan la ogaanay kuwa la ogaaday waa kuwa halis gelinayo madax bannaanida iyo amniga qaranka ayna tahay in la muraajaceeyo lagana saaro wax kaste oo danta qaranka iyo shacabka halis ku ah waxaa si xawli ah ku socdo boob hanti oo maal iyo moodba leh xildhibaanada ayaa sheegay inay la xisaabtami doonaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre iyo golihiisa wasiirada qoysas ku nool magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dowladda federaalka oo dhulkooda xoog uga qaadatay sidoo kalena ugu hanjabtay kufsi ka dhan ah haweenkooda cabdiraxmaan beder ayaa warkan inoo haya qoysaskan oo ka cabanaya madax ka tirsan dowladda federaalka iyo maamulka gobolka banaadir ayaa waxay sheegeen in laga soo saaray guryahooda looguna goodiyey in la kufsan doono gabdhahooda waxay si gaara u tilmaameen guddoomiyaha gobolka banaadir iyagoo sidoo kale sheegay in dhullay ayaga leeyihiin laga xogay oday waayin lahow xanuunsan ayaa ka mid ah dadka laga soo saaray guryahooda waxauna sheegay in loo awood sheeganayo
dhulkaan aligu haystaa ma daale inaa iisoo saaro aan rabaa haddii alla idmo waxaa iga soo saaray guddoomiyaha degmada dharkeynley xudubeey aa iga soo saaray ani iyo cayaalkeyga maharsado yuusuf ibraahim cali oo ka mid ah milkiilayaasha sheegay in laga dhacay dhulkooda ayaa xabsiga loo taxaabay markii uu isku dayay inuu ka dhiidhiyo boobka waxaan ahay cidna ku dhegan guryahaan usboos ah oo iska leexaan ahay si sharca si sharci aan ku gatay sharcigiisna waa haystaa maalin jimcaa nuuna belamiyey gurigiisna uu belamiyey aan tagnay gurigiis khaaska maxkamadduna umuusan geynin markaan tagnana anoo gadoo ay la socdo ninka laa nabadoonkayga la socdo ameesh tagnay wixii oo sharcigan waa ogolnaha sharcigana waa haysanaa guddoomiyaheya wuxuu ku dhahay nabadoonkayga wuxuu ku dhahay inuu sharciga noo gudbi sharcina diyaara u nahay oo ku dhahay markaasoo tiis meesh yaalo guddoomiyaha dharbaaxash uu ku dhuftay sukurti ku kacday ilaa hadda isbitaal ku jiraa maxkamad soo xukuntay ma jirto wax soo xukumi ma lahan maxkamaddu way xeeran tahay ma fahantay sidoo kale qaar ka mid a dadka laga soo saaray guryahooda ayaa la hadlay saxaafadda guddoomiyaha xutubeey iyo ciidankiisa oo gurigeyga maxay ahayta quful soo saaray saddex qol afar qolna dadka banaanka uu ku soo daadiyey anoo xaamile saddex beriaan u xidhnaa maalintii saddexda aheed wuxuu yidhi gurigaaga saxiix aniga waxaan dhaha maxaan saxiixaa gurigeygii alaabta waa isleedahe alaabta bixiyu yidhi ee saxiix markaasaan dhaha waxaan bixinaa mal alaabta iyo guriga waa isleedahay markaasuu yidhi alaabta iyo guriga ma leedahay anaakaan warka badan leh saddexdaa nin feelaa ka galaano oo nin weyn odagay bannaanka u jiifa kiihumaa wixiri oo kaalay keenaysi guri ma haysan oo way kooyin jinkidan kooyin bannaanka laga soo saaray banaankaasa wada taaganahay awlaadii oraxdaasa wada taaganahay maalinba maalinta ka dambeysa waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kusii badanaya dhulboobka iyadoo dowladda federaalka madaxdeeda iyo saraakiisheeda lagu eedeynayo inay usoo tafixeeteen dhaca dhulka danta guud iyo midka gaarka loo leeyahay musharaxiin u taagan xilka madaxtinimo ee maamulka puntland ayaa samaystay isbahaysi kalena siciid deni cabdifataax faarax diiri ayaa warkan faahfaahinaya isbahaysigan oo ka kooban shan xubnood ayaa ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimo ee maamulka puntland ayaa kasoo horjeeda saciid cabdulaahi deni oo hadda xilka haya isbahaysigan oo looga dhawaaqay dal shisheeye gaar ahaan magaalada nairobi ayaa xubnuhu ku sheegeen in ujeedka loo dhisay ay tahay inuu xaqiijiyo doorasho dimuqraadi iyo natiijo lagu qanacsan yahay musharaxiinta ku bahoobay xisbigan ayaa maamulka hadda talada haya ee deni ku eedeeyay in deegaanada waqooyi bari ee soomaaliya u horseeday halis hubanti la-aan siyaasadeed mid amni iyo mid maamul kadib markii uu isku dayay inuu awood xoog ku maroorsado musharaxiinta isbahaysigan samaystay ayaa kalaa axmed ciise cawid aadan sheekhdoon faarax cali shire cali xaaji warsame iyo maxamuud axmed mashruuc waxaanay musharaxiinta kale ugu baaqeen inay dowrkan oo kale qaataan maamulka puntland waxaa gudihiisa ka jira xasrado siyaasadeed marar badan waxaa garowe ka dhacay iskudhacyo uu dhiig ku daatay waxaa la isku haystaa anigaa madaxweyne noqonaya iyo anigaa sii ahaanaya siyaasiyiintu waxay sheegayaan in khilaafyada doorashooyinka la xiriira ay kaalin weyn ku leeyihiin dowlado shisheeye oo imaaraadka carabta ka mid tahay shir u dhexeeya dowladaha masar iyo itoobiya kuna saabsan khilaafka biyaha labada dal ayaa fashil iyo natiijolaan kusoo gabagaboobay mahad cubayd ayaa ka warmaya shir muddo saddex maalmood ah ka socday magaalada adis ababa una dhexeeyey dowladaha masar iyo itoobiya ayaa guuldarro iyo fashil kusoo dhammaaday kadib markii labada dhinac ay isku afgaran waayeen arrinta biyaha webiga niil shirkan oo muddo saddex goor ah horay u soo fashilmay ayaa ah kii afaraad ee noociisa ah waxaana labada dhinac ay isku fahmi waayeen biyo xireenka ay itoobiya samaysatay oo caqabad ku ah wax soo saarka dalka masar wasaaradda khayraadka biyaha iyo waraabka ee masar ayaa warmurtiyeed ay soo saartay ku sheegtay inaysan wax natiijo ah ka soo bixin shirka taasina ay sabab u tahay dowladda itoobiya oo ay ku aadaysay inaysan marnaba diyaar u ahayn in xal la gaaro waxay intaas ku dartay in itoobiya ay soo xirtay waddo weliba oo xal lagu gaari lahaa oo ku aadan biyo xireenka sidaas darteedna ay masar ku qasbanaan doonto inay la socoto biyo xireenka iyo dhaqdhaqaaqiisa wasaaradda waraabka ee masar waxay xustay in xukuumadda adis ababa ay hor joogsatay xal weliba oo ay soo bandhigeen khubarada ayadoo ku goodisay inay il gaar ah ku hayn doonaan biyo xireenka dhanka kale dowladda itoobiya ayaa soo saartay bayaan jawaab celin ah oo ay kaga hadlayso shirka iyo mowqifkeeda waxay sheegtay in masar ay shirka la timid ay waxyaabo aanan u cuntami karin xabashida sidaas darteedna aysan marnaba gorgortan ka geli doonin biyo xireenka ay dhisteen itoobiya ayaa dhowaan dhammaystirtay boqolkiiba sagaashan biyo xireenka nahda ayadoo bilowday inay koronto ka dhaliso haddana waxay wadaa buuxinta wareegga afraad ee biyo xireenkaas dowladda masar ayaa marar badan hanjabaad jeedisay mana jirin wax ka soo naasa caddaaday haddana lama oga waxa ka soo kordhi doona hanjabaadeeda khubarada milatarigu waxay sheegayaan in masaaridu ay awood u leeyihiin inay duqaymo dhanka hawada ah ku burburiyaan biyo xireenka waxayna itoobiya aada uga baqaysaa mar weliba in xukuumadda qaahira ay saldhig milatari ka hesho dalka suudaan dhanka kale itoobiya ayaa aada ugu dadaalaysaa inay kala disho waddamada masar iyo suudaan oo ah dalal dadkoodu muslimiin yihiin uuna maro webiga niil weliba cidda ugu horraysa ee uu biyoxireenka itoobiya halis ku yahay waa suudaan oo lagu fasixi karo biyaha ayna suuragal tahay in dalka intiisa badan ay saameeyaan fatahaado waaweyn xog ayaa laga helayaa dagaal ka dhacay magaalada hargeysa ee gobolka waqooyi galbeed maxamed sheekh cali ayaa soo jeedinaya wararka inaga soo gaaraya magaalada hargeysa ee xarunta gobolka waqooyi galbeed ee soomaaliya ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay isku dhex hubeysan oo u dhexeeyay laba dhinac kuwaas oo mid ka mid ah uu dhex maray maleeshiyaad ka tirsan maamulka isku magacaabay somalilan halka mid ka labaad uu dhex maray dadka shacabka ah iyo ciidamada loogu yeero militariga dagaalka koowaad ayaa ka dhacay buurta naasahablood ee magaalada hargeysa sarkaal ka tirsan maamulka somalilan oo u waramay warbaahinta ayaa sheegay in halkaas ay ku dagaalameen dadka shacabka ah isagoona sheegay in xoog kaga heystaan ciidamada militariga maamulkaas khasaaraha ka dhashay dagaalka ayaa ah dhimashada hal askari halka kuwo kale ay ku dhaawacmeen sidoo kale iska hor imaadka labaad ayaa isagana dhex maray ciidamo ka wada tirsan booliska somalilan iyo kuwa militariga saraakiisha ciidanka ayaa sheegay in halkii labada ciidan ay ku dirireen ay iskaga dileen saddex askari oo labada dhinac ah halka askari kalena ay iska dhaawaceen ciidamadii ku dhintay iska hor imaadkii saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada hargeysa gaar ahaan meel kaabiga ku haysa buurta naasahablood dadkii ku nafwaayey waxaa ka mid ah sarkaal sare oo ka tirsan maamulka somalilan tirada guud ee dadka shacabka ah ee waxyeelada kasoo gaartay dagaalka iyo askarta ku dhintay dagaaladii ka dhacay magaalada hargeysa ayaa tiradooda lagu sheegay shan ruux si kastaba ha aatee deegaanada iyo tuulooyinka uu ka arrimiyo maamulka isku magacaabay somalilan ayaa waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay kusii badanayay dagaal beeleedyada u dhexeeya beelaha walaalaha ah iyadoona dhanka kale aanan ka marnayn dagaalada u dhexeeya ciidamada iyadoona ay u kala saftaan laba dhinac warkan duhurnimadan dhegaystayaal waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon ciidanka itoobiya ayaa mar kale soomaali galbeed ku jirdilay gabdho soomaaliyeed cabdifataax faarax diiriye ayaa faahfaahinaya ciidamada dowladda itoobiya gaar ahaan kuwa liyu boolis ayaa si xun u jirdilay gabdho soomaaliyeed oo ku kala nool gobolada afdheer iyo doolla oo ka wada tirsan soomaali galbeed haddaan ku horayno dhanka afdheer waxay askartan fal xanuun badan ka geysteen deegaanka marqaan oo hoostaga degmada booq gabadhan oo lagu magacaabo fahiima guurey ayaa waxaa lagu garaacay ulo iyo qoriga baadkiisa iyadoo eheladeedu soo bandhigeen sawiro muujinaya tacadiga loo geystay sidoo kale waxay ciidanka liyu boolis xabsiga u taxaabeen wiil gabadha la dhashay oo ka xumaaday dhibka walaashiis loo geystay waxayna dembi uga dhigeen sababta uu xanaaqay falkan lamida ayaa ka dhacay muddo afartan iyo sideed sac gudahood tuulada jiiq oo hoostaga degmada iimey ee galbeedka gobolka afdheer askari ka tirsan ciidankan ay itoobiya ku ugaarsato ayaa weeraray gabarh gashaanti ah isagoo ku eedaynaya inay si wanaagsan ula hadli weysay gabadhii guriga kama soo bixin balse waxaa dibadda u soo baxay walaalkeed askarigii ayaa xabad ku riday wiilka waxaana la soo warinayaa inaysan waxba gaarin oo uu allaah ka badbaadiyey tacadiyada ciidankani geysanayaan ayaa aad ugu badan dhulka soomaali galbeed waana dhaqan ay ku barbaarisay dowladda itoobiya si loo gumeeyo soomaalida magaalada nairobi waxaa lagu daweynayaa gabdho ay jirdil u geysteen oo deegaanka wax looga qaban waayey waxaana ka mid ah gabar lagu magacaabo ayaan taas oo mid ka mid a keliyaheeda qaliin looga sameeyey warkii duhurnimo idinkaga imaanaya dhegaystayaal warbaahinta islaamiga alfurqaan waa inaga intaa